uma sunan abi daawuuda watirmidiyi wanasaayi haddana uu raaciyo usushay labad intii kaba dhimeed shanta ah abi daawuud iyo tirmidiiyo nasaayi dee waqtiyadii horena inta badan ususha shantaasunbaa laga cabiri jiray mar dambe qarnigii shanaad ama lixaadiya baa ibnu maaja daritaankiisa lagu daray dee ibnu markaa daahir iyo ayaa raggii ugu horreeyey ahaa bal isaguna markaa waa kitaab soo raaci uma sunan alkubraa lilbayhaqiyi haddana markuu kuwaa dambiyo oo hagaag u fahmo markaa iyagana kutubtii ha ku xigsiiyo isagoo kuwa kale ka horreysiinaya asunan alkubraa lilbayhaqiyi waa kitaabkan asunan alkubraa la yidhaaho ee bayhaqi leeyahay waa kitaab axaadiistii axkaamta inteedii badnayd ay kuba sugan tahay waa kitaab aada u muhiimo culimmadu ay ammaaneen ay aada u ammaaneen walow kitaab wey yahay walow ilaa imkadaa weli dabco me waxqabasho kitaabkii wax laga qabtay aanay jirinoo kolley shaksi iyo laba way ku adkaanaysaaba kitaab intaa leeg inay hadday xataa sanado u faaruq noqdaan ay taxqiiqiisa dhabtaa ay taxqiijiyaan waa kitaab weyno dee dabacaadkii ugu horreeyey hindiya lagu madbaceeyey daarulmacaarif alcuhmaaniya ugu dambeynna ay ka tastaswiireen taas bal hadday doonaan haba koobeen turmigii dheeraay lahayd waayo waa kitaab weyn bay kuwa hore lagu madbaceeyo aadu dheerba oo markaa waa dee toban mujallad bay ahayd iminkana kolley dee dabacaadka dambe la madbaceyno taasunbaa waa sare maha kitaabkii in lagaba shaqeeyey habtii iyo xuruuftii unbaa la yar bedelay bal isagu waa kitaab aada u weyn oo muhimo walow uu khaasatan nin daalibucilmi oon aqoon saroo xadiisu lahayno bal rijaashiisa kuma sugan dee rijaal aada umin tahdiib tahdiib iyo tahdiib kamaal iyo waxyaalaha aad kaba helaysa maaha rijaashaasok oo dham oo dee taasi ishkaaliye ay ruuxii dee aqrisanayay ku keenayso raggii waaweynaa si aanay ishkaaliye kuba lahayn bal markaa xaggaa taraajimta iyo haddana waa kitaab marka la eego dee waa abwaabkii fiqiyana waa ku alifan yahay kitaab aada iyo aada u muhiimo weeyo bal imaam dahabi oo kale kutubta islaamka khaasatan waqtigiisi isagoo dee imaam ka horeeyey oo cizudiin ibnu cabdisalaam yidhi kutubulislaam labada kitaabe ugu mudan uu kaba dhigay muqniga ibnu qudaame iyo muxallaha ibnu xasmi taas ayaa isagu markuu tarjamada dee ibnu xasmi ayaa wuxuu raaciyaa waxa soo raacaya oo isagu waqtigii sunan albayhaqi iyo tamhiidka ibnu cabdilbar oo kale oo kaba cabira afartaa kitaab ninka dee intuu marka hore ruux dakiya yahay fahmo leeyahay faqiiha nafsi yahay daa'imo daalacashadoodu wuxuu kaba cabira huwa alfaqiihu xaqan inuu kaasi yahay nin caalima dhab ahaan daalacashadooda daa'ima isagoo dee dakiya nafs ama faqiiha nafsi oo dakina ah daalacashadooda daa'iman haddaba bal markaa kitaabka ha horreysiyu ley uma maa tamasulxu ajatu ileyh haddana wixii baahidu ay keenaysay ee loo baahnaaye min almasaaniidi waljawaamici kutubtii masaaniidi iyo jawaamicda ka musnadi axmeda wa muwadai maalikin musnadka imaam axmed iyo dee muwadaa maalikoo dee isaguna axaadiisteedu ay kuwaasoo dhan ka wada yar tahay sanad ahaanna ay ugaba gaaban tahay oo markaa bal markaynu axaadiistiisa marfuuca un eegnayo waxyaalahaasi way kuwii kalena way ka yar tahay sanad ahaanna way uga yar tahay intoodii badnaydna waa wax uga sugan oo bal wuxuu u noqon karaaba sulam kutubta kale ayuu u noqon karaa waayo waa kitaab kaba yare oo muhiman haddaba bal kuwaas iyadana ha horreysiiyo oo dee markaa ha ku xigsiiyo wa min kutbi alcilali ay wuxuu hahaboonna weeye an yuqadima fi samaaci min kutbi alcilal xagga maqalka iyo dee daalacashada inuu ku horreysiiyo markay noqoto kutubta cilasha cilal adaaraquniyi daaraquni kitaabkiisan cilasha ah waa kitaab weyn oo dee aad iyo aad u muhim ah xagga cilal ama kutubta cilashaba dee marka la eego kitaabka ugu mudan ee ugu weyna walow dee inta laga madbaceeyey oo ama ajzaayira ha noqoto ama dee tobanka mujalada ay kuba madbaceeyeen kitaabkii oo dhan ma aha kitaabkii intaa kumaba dhammee bal cilal daaraquni oo dee isaguna axaadiisa cilasheeda horena aynuu soo maray dikrigii wa min alasmaai markay dayna waa wuxuu u baahan yahay oo cilmiga xadiisku taraajim asaniid baa meeshii had iyo goor lagu warinaya asaniidina waa rag maa kuba sugan ama ruwaad loo baahan yahay taraajimtoodiiyo ama tarjamadooda ha noqoto ama wax kuu dabdiyo saad uguma dhawaaqi lahayd haddaba wuxuu uhi wa min alasmaai xagga magacyada ruwaadana ha kaba horreysiiyo ataariikh alkabiir lbukhaariyi taariikhda weynee bukhaari leeyo iyadna maanta madbuuca waljarxa watacdiila libni abi xaatim iyo jarx iyo tacdiilo horeynu intaba markii fikra uu inaga siinayey kutubuljarxi watacdiil buu labadanba inoo soo sheegay jarx iyo tacdiilka ibnu abi xaatim leeyahy macnaha ujeedadu kutubta magacyada iyo waxyaalahaasna ha horreysiiyo ee ama jarx iyo tacdiilna dee qeyb weyn oo muhima kaba dhigaysa labadaa kitaabiyo ha sii horreysiiyo waa usuus ama dee ususha marka la eego mowduucoodeen wa min dabdi alasmaa waxaa kaloo habboon dee inuu horreysiiyo ama haba horreysiiyo an yuqadima fi samaaci wadabdi min dabdi alasmaa'i xagga marka la eego asmaada dabdinteeda jaanibkaa kutubta lagagaba hadlana ha horreysiiyo kitaab ibna makuula amiirka ibnu makuula la odhanayo kitaabkiisa adigu tani waxa weeye koley kitaabka dikriyii waa inoo yar dambayn doonaa waana dee hadalkan ama fikradan taqriibkii nawowi iyo ibnu salaax iyabuu kasoo talkhiisinaya waa waxyaalihii ay yidhaaheen bal iyagu waktigoodii dabadeedna kutub aada u muhima oo kitaabka ibnu makuulaba ka muhiimsan baa dabadood soo baxday ama timi oo dabadood la qoray laakiin de isaguna cibaaradii labadii kitaab ee cumdada uu ahaa halkan iyo tadriibu raawiya ayuu baabu ahayd walow dee tadriibu raawi saaxiibkii waa suyuudiee kutubtaa dambe uu ogaa laakiin imaam nawowi ibnu salaax iyo kutubta dambe ee kitaabkan mawduuciisa bal ka waasacsan ee ka ahamsan taas iyagu waktigoodii way kasii horeeyeenoo dabadood baa kutubtaa laba alifaye waa kutubtan asmaada kaba hadashaa dabdinteeda waa kutubtan mu'talifka iyo mukhtalifka waana inoo dambaysa haddii layidhaha almu'talif walmukhtalif marka wuxuu leeyahy kutubtaasna hadiyo goordee fikrada faa'iidadeedu waxay tahay markaad fani baranayso horta asaasiyaadkiisii dabdi xasisho marka haddee si naftigii iyo intifaacii aada ku intifaaci lahayd markaa fanigaa u noqdo kutubtaad ku dadaalaysaa kutubtooda usuusha ha noqoto kutubtii waaweyne khaasatan raggaa hore weliba raggii hore kutubtay qoreen hadday hagaag u basiisnayd cilmigana asaaska uba ahayd waxyaalaha dambe lagu tirinayo uun idaafaad yaroo basiida iyo mukhtasaraadkood barkoodna ikhtisaarku kole dhib weyn buu keenaayo dee waxa weeyaan fahamkii kutubtaa hore la fahmayo sidii loo fahmayo kuwa loogama fahmo kuwa in la horreysiyaa mudan weeyaan oo kitaabo kitaabku kana horreeyey fahamkiisana uu uga badan yahay uga waasacsan yahay marka marka hore ruuxu mukhtasaraadkiisii uu dabdisto inuu kuwaa horreysiiyo xaggii samaaca iyo ictimaadka iyo taas ayaa mudan marka kutubtani waa kutubtii abwaabteeda usuusha kuba ahayd weeye ama kutubta yare mukhtasaraadka bal waxa dhici karta dee kitaabkan cibaaradiisa laqbadiisuba intay kugu adkaato halkii aad macnihiisa iyo umuuraha ugaba fiirsan lahayd waxa ku fuqlinaya inuu noqoto bal sidaad isu saari lahayd iyo sidaad u laqbayn lahayd uno taasi waqtigiiba uu kaa wada qaato oo hadiyo goor waa dhibta ay leedahay kutubtan mukhtasaraadka ee kooban oo dee inta badan qarnigii toddobaad iyo wixii ka dambeeyey bilaabantay waxa weeyaan dhibaatadeeday leedahay tarkiibkeedii iyo cibaaradeeda furfuritaankeedi iyo waxyaalo ayaaba dhici kartay inay juhdigaagii intii badnayd qaadato sidii loo laqabeyn lahay iyo sidaad cibaaradan u fahmi lahayd cilmigii dee ahayd waxay tilmaamayeen ee basistaana iyo masaa-ishiina waa wax kaa maqanoo waktigiiba dee inta intanunbaabu kaaga dhacayaaba ama tanunbaa muddo dheer kuma jiraysaayo taas bay u muhim tahay kutubta usuushee waaweyn ee dee markaa weliba raggii horena ay qoreen ibnu makula marka waa kitaab kolley dee raggii ka horreeyey ama khadiib lahaaye daraqudni lahaaye cabdiqani lahaaye qolooyinkaa kale lahaa suuri iyo kutubtii horey dejiyeen ee mu'talifka iyo mukhtalifka ayuu ka wada dambeeyo wixii awhaamtoodii iyo aqlaaddoodiina waa saxay waxyaalihii iyaga dhaafayna waa sheegay waana kitaab laba madbaceeyey laakiin bal kutubta ahamsana oo aada u muhiimana maanta way jirtaa laakiin waxaan u dibdhiganaynaa kutubta ka hadalkeeda markaan mu'talifkaiyo mukhtalifka gaadhno wa min qariib alxadiidi xadiidka qariibkiisana ha horreysiiyo annihaaya almunaathir waa kitaabkii aan shalay soo maray oo macnaa xadiidka qariibkiisiina waa wax loo baahayo lagama maarmayno waa taan shalay uuna soo yidhi ruuxii muxadidka inuu ka jaahil noqdaano ceeb bay kuba tahaye kutubta dee usuushii waxaa ugu ahamsan kitaabka ibnu asir albaab raabicu kolley aadaabtii dee halkan uba doonina waa kii shalay laba kitaab inoo tilmaamay kutub kalena imaam ibnu jamaaca la yidhaaho walow ibnu jamaacayaashu dhowr ayiin dee usro keliyaoo isdhaldhalay kale waa ka ugu weyno waa badrudiin kitaab uu leeyahay oo tadkiratu saamic walmutakalim laydhaah oo isaguna baabkan aada u muhiima waana min qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideedad qarnigii toddobaad ha waa soo gaadho imaam nawowiba waa laba kulmay laakiin uu cimreeyo qarnigii sideedaad silidkiisii horena waa noolaabe waa kitaab adigna muhim oo madbuuco uu leeyahay oo tadkiratu saamic walmutakalim laba yidhaaho oo aadaabtan iyadu iyo waxyaalo badanoo dee aada u fara badan oo kuba tacalluqsan un aadaabta isaguna uu kuba ururiyo aada u muhiima isna jiraan albaab araabicu baabkii afraad alisnaad wamaa yatacallaqu bihi waa asaaniidii iyo wixii ku tacalluqayay waa dee adigu ilaa waxayn toddoba arrin oo kuba tacalluqsan xagga asaaniiddu inoo sheegi doonaa alfasl awalu fasalka hore dadaa'ifu lisnaadi dee baabkuna hadda eeg waa baabkii ugu dambeeye kitaabka kol haddii baabka lasoo gaadhayna kitaabkii kolley waxaan filayaa sucuubadiisii waayabay dee inta badan magac iyo wax ku tacalluqsan weeye isnaad wax ku tacalluqsan oo intaa yare caaliga iyo naasirka mooyaane waxa kaloo dhammi waa iska durdurun bay noqon iyo wax saasoo adag ma laha sucuubo ma yeelanayo dambeo dambaysaa ma jirto waxaan baabka inoogu soo horeeya bal yar fahamkiisa ayn caaliga iyo naasirka ama baxsiga inoogu soo horeeya haddaba qaybta hore waa waxyaale isnaadka lagu tiriyo ladaa'iftii waxyaalaha dee isnaadkana qurxiye muxasinaadkiisa ee ladaa'if isnaad laguma tirinayo ayay noqon waana dhowr arrimood baa inooguba sugan intuba dee waa inay waxyaalaha isnaadka ama qiimaha u yeelaye qurxinaye dadka jeclaysiinaye bale keenayo ihtimaam looga ihtimaamo umuuro saasa inooguba sugan ama fasalka labaad waa ruwaadda garashadeedii oo dee saxaabadii ha inooga bilaabo taabiciintii umuuro badanoo mukhtalifka mukhtalifka aan sheegaynay iyo waxyaalihii kale badnaaye bal ruwaadda un barashadooda ku tacalluqsanaa oo iyadna funuun ah kutub kala duwan leh anwaacdaa mid kastaaba kitaab gaar u yeelanaya uu inoo sheegi doono fara badan ama kutub gaaraba iyoynaan kitaab gaara odhanne ayaa baabka fasalka dambana noqono waa fasal dheer kan hore a yaro الفصل الأول لضائف الإسناد الإسناد العالي والنازل المسلسل رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الآباء المدبس ورواية الأقران السابق واللاحق فالفصل كورين تاسو كوكو بن ياي كيوغو الرينا وكان الإسناد العالي والنازل إسناد كي سريي يا إسناد كي سونه هوسيا لا دعي تمهيد الإسناد إسنادك خصيصة وأرن جارة gaara weeyo faadilatun mudan oo fadli leh ama mudan oo lihaadihi lummati ummadeennan u sugnaatay macnaha ummadihii hore inalama wadaagsadaan ummadihii hore waxay isnaad rusushoodii iyo ambiyadoodii kaga soo naqliyaan ma jirto bal hadday isnaad is yidhaahaan waxaa dhici karta quruun iyo quruun badan inay u dhaxaysay iyagiyo nebigoodii oonay intaa u helahayn cid ay la kala wariyaiyo cid markaa la garto oo kuba sugan iyo waxyaalo oo waxyaala balaaqaadun iskaba noqonaya laakiin tan isnaadkan iyadoo wax lasoo naqlinayo isnaad lagu soo naqliyo ruuxuba la sheegaya ruuxii uu ka maqlay ka maqlay ilaa la gaadhaya ruuxii ugu dambeeyey waa arrin gaara oo ummadeennan u gaara walaysat ligayriha uma sugnaanin kayrkeed oo min alumami asaabiqati ummadii hore ah wa huwa isnaadku sunnatun sunno weeye baaligatun xeel dheer waa sunno adag oo mu-akadatun adigu waa sunno adag maha wax dee sahlan isnaadka dalabkiisu waa wax adag oo sunno ah weeye facala lmuslimi markaa ruuxa muslimkaa korkiisa waxaa ah an yactamida inuu ictimaadsado oo calayhi cala alisnaadi fii naqli alxadiisi waalakhbaar axaadiista iyo akhbaarta naqlinteeda oo dee axaadiistii rasuulka waaba loo ictimaadsaday bal warkan kale dee waa dariiqo la mari karo oo wixii lagu sugi karo ama lagu beenin karaba oo dee warkii laguu sheegayey uunan masarba lahayn iyo cid sheegtay aan lahayn war la qaatoo la ictimaadsada maaha warkii uu sheegayo ruuxaan lagu kalsoonayn haba yidhaaha anaa u joogay ama anaa maqlee taasna wax la ictimaadsada maaho waxay noqonaysaa waxaan ku tadbiiqin karnaa akhbaartaa kale iyo wararkeennaa kale guud ahaanba qaala bnu mubaaraki way ina mubaarak baa wuxuu yihi waa imaamu jaliila oo cabdullaahi bnu mubaarak la yidhaha atbaacu taabiciintii ka mid ahayo kolley isagu dee ka roobba in laysu sheego oo laydhaha waa kaa iyo waa kaasi ama tarjamadiise waana imaam ay yidhaaheen marka saashii khayrka ayaa ku kulanto ujeeddadu camalka soo khayr marka loo dhaqaaqo hadday cilmi tahay iyo hadday jihaad tahay iyo hadday infaaq iyo taa tahay iyo hadday tacabudkii tahay iyo salaatuleyl iyo wax kastaba dee qeyb libaax buu kaba qaatay taasoo dee horaabay u yidhaheen bal xaafid ibn xajar cibaaradiisiiba weeye walow dee hortii lama yidhi markuu tarjamadiisa dhiganayay taqriib ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr khayrka khasaashiisii oo dhan ayaaba ku kulantay waayo dadku dee ninba waxbuu badsadaa waxbaa lagu yaqaanaa jaanibkii kalena waaba ku hooseeya isagii jaanib kastaba wuxuu ku ahaaba dee nin xagga hore kaga jira uun markaasoo haddaba ina mubaarak baa wuxuu yihi alisnaadu isnaadku carabna maaha carabna maaha alisnaadu isnaadku min addiini diinkuu ka mid yahay waa diinkii walowla isnaadu isnaadku haddaanu jirin laqaala waa odhan lahaa man shaa ninkii doona ma shaa waa runuu dee ninkii been sheegayey kan baa hor joogsanaya oo beentiisina lagu garanaya marka la ydhaa ayaad ka maqashay isna yuu ka maqlay isna yuu ka maqlay siaad uga maqashay halkeed kaga maqashay bal markaa taas haddii aan isnaad jirin dee nin kastaaba rasuulka ilaahay baa yidhi san buu odhan la inay isnaadna ma jiro wax kastaoo beenaba rasuulka ilaahay ama diintii inta loo nisbeeyo ayaa lana soo saaray inuun la ogaadeen haddaba haddaan kaasi jirin nin kastaa wuxuu doonaa iska odhan laba arrin jiro weyn waqaala athawriyu imaamkii sufyaan athawri ayaa wuxuu yidhi alisnaadu silaaxu lmu'mini isnaadku waa mu'minka daga hubkiisa waa silaaxiisii waa waxa uu ku kala sooca kii beenta sheegaya kii runta sheegaya uu ku kala garanayo ku kala soocayo markaa dee haddii ruuxo aanu isagoo dagaalamayo hubsidana wuxuu ku dagaalamaba ma jirto ruuxana haddaanu isnaadkii garanahayn ruuxan beenta sheegaya ka kale waxaad ku kala soocdo waxaad xadiiskii beentahayd iyo kii kale aad ku kala saartaa ma jirayso alisnaadu silaaxu lmumin taasi iyadu waa xagga isnaadka guud ahaantii kamaa ana dalaba alculuwi fiihi sia ay u tahay caalinimo oo la dalbo waa isnaadba isnaad ka tira yar yahay oo la dalbo oo loo qastaa markaa fiihi fil isnaadi sunnatun sunna ay u tahay bane oo macnaha isnaadka kolleyba waa shaygaa ummaddeena lagu khaas yeelay faa'iidadiisana waa taa aan aragnay weliba wuxuu leeyahay isnaadkii caaliga ahaa oo la dalba isaguna waa sunne oo dadkii hore ee salafkeenii waa dariiq ay mareen oo inoo jideeyeen oo dariiqadoodiiba ah wey wa qaala xadiidkeeda dimaam ibnu saclabana ama dimaam ninkii la odhanayeyna aimada qaar baa u xujaystayba sanadka caaliga dalabkiisa qaala axmed ibnu xambal baa wuxuu yihi dalabu lisnaadi alcaali isnaadka caaliga oo la dalbaa sunnatun can man salafa waa sunne iyo dariiqo ay jideeyeen ummaddii dadkii inaga horeeya saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciintii waa taas caman salaf liannaas waa maxay taas maxaaba dee umuurihii kala mida waa amsilay une lianna asxaaba cabdullaahi bni mascuudin cabdullaahi bni mascuud dadkii xertiisa ahaa ee ciraaq kula kulmay ciraaqu wuxuu ku baray hagaagna cilmigiisii ballaarhnaayo ilaahay siiyey uga naqliyey sii calqamo iyo amsaashi kaanuu waxay ahaayeen yarxaluuna kuwo u safra o u rixleeya min alkuufati kuufay ka tegayeen ila almadiinati fayatacalamuuna min cumara wayasmacuuna minhu iyagoo cilmigii cabdilaahi haysta iyagoo wax badan oo akhbaartii cumar ee ay soo gaadhay ayay haddana halkaa intay ka yimaadaan bay doonayeen inaan looga warramin cumar ee inay cumar wax ka maqlaan waa khilaafadiisii inay hadyigiisa iyo samtigiisa ay bartaan waa tan fayatacalamuuna min cumara wayasmac waa hadyigiisa iyo samtigii iyo si u dhaqmayo umuuraha wayasmacuuna min daaxaadiisi iyo taasna ay kaba maqlaan oo waa rixlo iyagoo dee waasida ku helaya ay dooneen inay waasida la-aan wixii isaga kagaba wariyaan walidaalika saa daraaddeed inuu isnaadka caaliga dalabkii sunno yahay ayaa ustuxibat loo suneeyey oo dee ay noqotay wax khaasatan ninkii cilmiga dalbayeyna loogu yeedhayo laguma adkayn alrixlatu rixlayn la rixleeyo fii diladi alxadiidi xadiidka dalabkiisa iyo barashadiisa in loo rixleeyo hore inuu rixladana u soo maray walaqad raxala way safreen oo ay rixleeyeen oy xoreeyeen hayru waaxidin mid wax ka badan oo min asaxaabati cibaarada hayru waaxidin waa akar min waaxidin waa mid waxaan ahayn waa in mid ka badan midun maahae waa mid wax ka badan oo min asaxaabati asxaabtii ka mid a fii dalabi culuwi lisnaadi isnaad sarrayntii dalabkeed ayay u rixleeyeen bal dee waa umuuro aad iyo aad aad u qariibsanayso sabirkoodii badnaa iyo dariiqa xadiid keliya say u maqlaan oy ruuxii rasuulka ilaahi ka maqlay ugaba maqlaan dhibta ay taxamuleen iyo masaafada ay socdeen markaad ogaato minhum abu ayuub abu ayuub baa kaba mida wa jaabirun baa ka mida radia allahu canhuma labadooduba waa labadii saxaabi ee ansaareed abu ayuub madiine intuu ka tegey buu masar u tegay xadiid keliya si u maqlo bal markuu masar tegey ninka uu ku socdee saxaabigaa gurigiisa ma garanayn waa masar waa xadiid keliya maaha wax kale kitaab xataa maaha haddan axaadiis badan maaha markii uu tegeyna amiirka gurigiisii buu tegey amiirkii markii layidhi abi ayuub baa jooga uu yihi soo gal aqalkaa yidhi ma soo gelaye cid igu dar itusta cuqmo gurigiisa cid buu kuba daray oo markuu xadiidkii weydiiyey ayuu haddana iska noqday isagoo bal jaa-isadii ninkii amiirkaa siinayey isagoo masar kaba soo baxay bay soo gaadhay jaabir ibnu cabdillaahi nasaa xadiid keliya ayuu cabdillaahi ibnu unays uu ogaa inuu isagu rasuulka kaba maqlay waxaa la arkaa ina iyaguba kaba maqleen oo horsashaabay ahayd ayuu intuu madiine ka tego bilowsii socduu dimashq ugu tegay ama shaam uguba tegey markii kalinkii albaabkiisii garaacayna mawlihiisii ama khaadimkiibuu ku yidhi waxaa ku tiraa jaabir baa joogo isagoo narkiisii hagaag hore hagaag u qaadan ayuu markii layidhi waa jaabir ibnu cabdilaahi buu soo baxay halkiiba isku salaameenoo kiibuu su-aashii ku weydiiyu yihi xadiidka caynkaasa qisaasta kuma saacabsan rasuulka ilaaad ka maqasho oo uu sheegay markuu sheegayna halkiibu haddana bil kale kaba soo socday waa xadiid keliya tacriifu bal markaa waa mashaqada intaa leeg socodkuma ha diyaarad la raacayo waxaa may ahayn waa raaxilo hal bay fuushayn ama awrba luqatan xagga luqada haddaba tacriifu caaligii alcaali ismu faacili min alculuwi caadigu ismi faacil weeye oo laftigan culuwi ee mastarka ayaa dee ishtiqaaqiisa iyo halka laga soo qaatay uu yahay ou ka soo jeeda dudi nusuuli culuwigii ahaa nusuulka cagsigii ama dudki wanaasiluna ismu faacilin min annusuul naasilna waa ismi faacil oo mastarkiisuna waa nusuul taasaa asaas u ah taasi waa xag luqo istilaaxan xagga istilaaxa alisnaad alcaali isnaadka caaligii huwa isnaadka weeye aladii isnaadkaasoo qalla uu yaraaday cadadu rijaali ruwaandiisa tiradoodu ay yaraatay binisbati ilaa sanadin aakhara marka loo eego ee loo nisbeeyo sanad kale oo yaridu bihi uu ku soo aroorayo daalika alxadiisu xadiidkaasi bicadadin tiro agsara intaa ka badan uu ku soo aroorayo taa wey oo caaliga kolley dee horeynu bayquuniye usoo aragnay sharxu nuqbana waan usoo aragnay imikana waa kanoo waxaan ku joog joogsannaa meeshii ma taalle waxa weeye xadiiskii bal marka la eego sanad xadiis baaba laba sanad leh sanad rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi musanifkan lix ruux baaba u dhexeeya sanadna rasuulka ilaahay iyo markaa waxa weye ninkan musanifka afar baa u dhexeeya waa xadiis keliya uun laba sanad buu ku yimi way kala tiro bateen kaa tirada badanna waxaa lagu magacaabayaa naasil kan tiradiisu ay yar tahayna caali baa lagu magacaabaya taw alisnaadu naasilu marka isnaadkii naasila waa tii hore cagsigeed waladii kii waye kasura uu batay cadadu rijaali rijaashiisa tiradoodu binisbati ilaa sanadin aakhara marka loo eego sanad kale oo yaridu bihi uu ku soo aroorayo daalika alxadiisu xadiidkaasi uu ku soo aroorayo bicadadin tiro aqala tiradaa hore kaba yar uu ku soo aroori aqsaamu alculuwi culuga ama qaybihiisa yuqsamu alculuwu culiga waxaa loo qaybiyaa ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood ayaa loo qaybiyaa oo macnaha caalinimadan baa wuxuu u kala baxayaa shan waaxidun minhaa mid shantaa ka midi culuwun mudlaqun waa caalinimo mudlaqa walbaaqi culuwun isii oo jeedadu waa caalinimo aan waxba ku qeydnayn sadee ma ii mudlaqa waa biyo uun wax kaloo la raaciyo lagu qeydayaa ma jirto oo waa ka ugu koobaadi dee ugu mudan midna waa waxyaalaha marka wax kale la ictibaariyo ayuu wixii noqonaya caali noqonaya waa caalinimo nisbi ah waanan arki doonaa wahyo waxa weeye markaa taasi qaybihii shantaabuu inoo tirin e ama dee qaybahoodii alqurbu min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam dhowin loo dhowaaday rasuulkii ilaahay biisnaadin saxiixin nadiifin isnaad saxiixoo nadiifa loogu dhowaado waa caalinimadii mudlaqaayd wahaada kaasi oo macnaa waxa weye tiro yar lagu gaadhayo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wahaada huwa alculuwu kaasi waa caalinimada almudlaqu mudlaqeen waxba ku qeydnayn wa huwa ajalu aqsaami alculuwi culuwga qaybihiisa ka ugu weyn weeye ugu mudan oo waa tiro yaroo rasuulka ilaahay laguma gaadhayo ee ahamiyada uu caalinimadan dalabkeed uu leeyahayna markay raggan wixii bashar weeye ruuxii ilow baa ka dhici kara khada baa kaba dhici kara markaa markay tiradu yar tahayba meelihii la fili lahaa sahwi inuu ka yimaado ama qalad ka yimaado ama khalaluun ka yimaadaa yaraan dadku hadday sii bataanna dee waxa weeyaan dadkii mid kastaaba maxal buu u yahay sahwi iyo khalal inuu kaba yimaadee meelihii la filaya xadiidka khalal inuu gaba yimaado ayaa sii badnaanaya taas bay culimmadu caalinimadan ay u dee doorteen kol haddii sanadku saxiix yahay oo loo raqbaynayo aada loogu xiisaynayo oo loogu ihtimaamayay oo macnaa khalalkii la fili laha xadiidka inuu ku yimaado ayaa yaraanaya marka ay tiradu yaraataba caalinimada mudlaqay kaa weeye miisadiisu xaggay ka imanaysaana waa arrintaas ba alqurbu dhowi min imaamin imaam loo dhowaado min aimati alxadiisi xadiidka imaamyadiisii kaba mid ah wain kasura haba bato bacdahu isaga dabadee alcadadu tiro ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam lagu gaadhayo wadalika mitlu qurbi dhowidii loo dhowaanayay weeye min alacmashi aw ibni jurayjin aw maalikin aw kayrih acmash ibni jurayj maalik iyodee keyrkooda aimadii xadiidka maca sixati iyadoo laakiintana la jirto si uu qiimo u yeesho inay sanadku hadduu tiradu ay yar tahay laakiin raggani rag lagu kalsooyaana wax qiimuu leeya ma jirto ka naasirka tiradiisu badan tahay raggiisna ay saxidee markaa isagu isnaadkiisna uu saxiixayun waa ka horeynaya ee waa markay sixana jirto iyo wa nadaafati lisnaadi isnaadka nadiifnimadii aydan oo tanna waa caalinimo nisbiya horta caalinimada nisbiga maxay tahayba waa marka la eego tiro yar wey jirtaaye laakiin tiradan yari maaha inuu xadiidka guud ahaan sanadkiisu uu tiradiisu yar tahay ee imaam a'immadii xadiidka kaga mid ah sanadkan ku sugan imaamkaasna marka la eego tirada lagu gaadhayaa waa tiro kooban marka loo eego dee sanad labaad oo tiro intaa ka badan lagu gaadhayo imaamkii hadhow lama ictibaarinayo imaamka iyo rasuulka ilaahay ta udhaxaysa inta udhaxaysa tiradooda ee waa imaamkan kolley tanna waxay faa'iidadeedu kee tahay ama culimmadu ay uga ihtimaameen ragga caynkaasaha ee raggii xadiidkaa imaamyadoodii waa rag xadiidkooda loo cinaayooday waa rag xadiidkooda loo ihtimaamoo la wada urriye xadiidkoodii xadiidkoodii kii cillo lahaa iyo kaan cillo lahayn waa la garanayaa waa laga shaqeeyey oo kale ama dadkii aan a'immada ahayn een axaadiistooda loo ihtimaamin axaadiistooda sidaa loogama shaqayn oo looma dabdin marka inta badan ee marka tiro yarna lagu gaadhayo axaadiistoodina axaadiistii la dabdiye ee la taxriiriye ay tahay dadkii inoo dhexeeyeyna ay yaraadeen oo meelihii khalalkuu ka imanayo aana inagu badnaanin xadiidkaasi waa ka horeynayaa waa ka dee looga kalsooni badan yahayna axaadiistii ama iyaga tiro badan lagu gaadhayay ama iyaguba aanay kaba su aanay kuba sugnayn haddaba markaa kasoo qaado imanka hadduu nin imaam maalik dariiqii wax ku warinayo oo isagii imaam maalik laba saddex saddexba ay udhexaysa misaal ahaan rasuulka ilaahay sanadkiisaasi naasil haba ahaado saddex wax ka badan hauba dhexeeyeen be xadiidkaas haddii dee sanad labaad aan helo imaam maalik ninka uu shan iyo lixan kuba gaadhayno kan tirada yar lagu gaadhaya ayaa ka caalisan caalinimadaasna waa caalinimo nisbiyo dee waxaa dhici karta marka dambe dariiqaa hore ee kaa ama naasilka ah mee caaliga aha inuu marka dambe tiradiisu badnaato waa suurtagal oo kan kale dariiqan dee tirada badan markii hore imaam maalik lagu gaadhay sanad caaliga intuu dariiqaa ku leeyay ay isba leekaadaan laakiin kol haddii imaamkii tiro yar lagu gaadhayo way ka caalisan tahay arrintan sheegnay nuqsada ku jirana waa ta aan sheegnay sababta dee caalinimadu ay halkan u imanaysa uu ka caalisanya kii tiro badan laguba gaadhayo imaamkii alqurbu dhowi binisbati nisba marka la eego ilaa riwaayati axadi alkutubi sita kutubta lixda midkood riwaayadii marka loo nisbeeya aw gayriha min alkutubi almuctamada kutubtii muctamadkayda oosana waa maxay kutubtii lixda ahayd waa bukhaari muslim abi daauud tirmidi nasaa-i ibnu maaja intaas baa kutubta lixda ay tahay haddaba mid ka mid a waa dadkii ka dambeeyey markaa weeye ayaa waxaa lagu gaadhayaa imaamkaas ayaa tiro ka yar tirada haddii adigu markaa ama tiradoodaas isagiibaa adigu bal markaa loo dhowaanayaayoo tiradii bal sanad labaad oo bal matala xadiiskii lagu warinayay tiradii isaga lagu gaadhayay ayaa kan isaga ama marayiyo waxyaalahaasi uu ka tiro yaraanaya martaasna iyaduna miise kale ay soo kordhinaysaayo waa caalimnimo nisbiya oo matalan waa dhawin loo dhow yahay macnaa dhawidna waxay ka imanaysaa rag yaraan ama ruwaad yaraan marka la eego kutubtaa lixdaa midkood ama kitaab kaleo muctamadkaa riwaayadii la eego taas dhawin la dhow yahay oo ujeedadu tiradu ay ka yar tahay marka aan dariiqaasma dee waxa weeyaan ama iyagii aan laba marin iyo waxyaalaha tiradu ay kaba yaraanayso taasi waxay noqonaysaa iyaduna waa nooc caalinimaduna waa caalinimo nisbiyo marka dee kitaabkaa la eego ayay tahy daalibanna horta iyada ta inoo soo socotee muwaafaqaadkiiyo waxyaalihii waa halkaas waa sucubada baabkani leeyahay wax kale maahaba intaasunbaa sucubadiisu ay tahay sidii loo fahmi laha walow dee hore aan uba soo aragneen indhowidu kama timaado kitaabkan imanka sida bukhaari oo kale in tiro yar lagu gaadhay khaasatan muwaafaqaadkii aadaasha sidaan arki doono dhawidu waxay kaba imanaysaaba imanka waa xadiis baa isagii dariiqiisii lagaba warinaya dariiqiisii isagii haddii la maro iyo haddii sheekh kale oo sheekhyadiisa un layskaga soo dhacayo ama sheekhiisi ama sheekha sheekhiisa un lagaga soo dhacayo sanadkiisa la maro inta badan qaybtan aan hayno waxa tira yaraantu ay imanaysaa marka aan isaga la marin ee dariiq kale la maro ee isaga sheekha un lagagaba soo dhaco taas bay muwaafaqadii abdaashu ay kuba timaadaa tiradu ay markaa yaraanaysaa laakiin kaleyba in hadhow kitaabkii dee hore muctamadkaa sanadkii buu noqon oo marka haddaba loo eego sanadkiisa inta badan naasil noqonaya sanad kalena caali wuu noqonaya marka adigu baldhawidaa xaggaa iyaga loo dhowyo la eego ayay caalinimadu caalinimadu maanta ay jirto darafta kale dhinaca kale ay noqonayso waata loo ihtimaamen arki doona dhinacaan iyaga marin ay noqonayso bal caalinimo halkaa ka timaadaana waata saddexaad oo waana noocan imanka ay inta badan mutaakhiriintu ay u cinaayoodeen in qaybihiisa a arki doono bal taasna waa qaybihii qaybtii saddexaad ee caalimnimada waana caalimnimo nisbiya un wahuwa haddaba kani maakii weeye kasura uu batay ictinaabu lmutaahiriina dadkii dambe ihtimaamkoodii bihi isaga ay u ihtimaameen oo min almuwaafaqati waalabdaali waalmusaawaati almusaafaxa waxyaalihii marka dambe dadkii mutaakhiriinta ay u dadaaleen ay u ihtimaameen macnaa ihtimaamka halkan ay badsadeen ee kolkol ayama ajsaa gaara ay u dejiyeen ama riwaayaadkoodii ay inta badan u qaseen in muwaafaqada iyo abdaashaasi ay kaba dhacdo ood kuma arkayso dahabi oo kale markuu warinayo axaadiisa taraajinta dhammaadkooda siyar aclaam nubala bal uu ishaaraya markaa inuu hebel waafaqay oo kale xaafidnu xajar takhaarijtiisa sida takhriijka adkaar oo kale ee xadiis kastoo nawowi sooba dhigto oo kale wuxuu ku dadaalayaa bal isagoo xadiiskii bukhaari iyo muslim ahaa ama abi daa-uud iyo tirmidi iyo kuwaasi ay wariyeen inuu sanadkiisu ku wariyaaye haddana dhexda iyaga kaga soo dhaco markaa muwaafaqo caalinimo caaliya ama bedel caaliya waxyaalahaasi dhacdo waanu sheegayaa oo kale waxa weeyaan taadiibulkamaal misdi oo kale isaguna taraajintan uu dhiganayo inta badan axaadiis dariiqooda lagu wariyuu raaciyaaba markii dambe dee xaafid xajar iyagu way saareen kuwaasoo way ka gooyeen kitaabkii ay ikhtisaarinayeen iyaguna waxay u cinaayoodeen oo adigu mutaakhiriintu way badsadeen noocan oo way u ihtimaameen bal markaa takhaarijtoodiiy waxyaalahaasna wey ama takhriijaadkoodina aad bay ugu ihtimaameen haddaba noocan waa noocan ugu dambeeyu qama qaybtan saddexaad buu kaga mid yahay maxay haddaba waxaanu yeelin ama afartan shay isagaa sheegi falmuwaafaqatu muwaafaqadu hiyo alwusuulu gaadhid weeye ilaa sheekhi axadi almusanifiina musanifiinta midkood sheekhiisii la gaadho min kayri dariiqii dariiqiisi meel aan ahayn lagaba gaadho bicadadin tirana lagu gaadho aqala ka yar mimayoodaan bay kaba mid tahay oo sanadkiisiibuu ku warinayaa xadiidkan bukhaari ama muslim markuu sanadkiisii ku wariye hadhow iyaga dhexdu kaga soo dhacaya waana amtiladii aan soo naqlin oo dhanna way kuba wada sugnaydo waa wax haddaa waraaqi dib a ugu laabantaan aad tadbiiqin kartaan bal halkay yidhi waayo musanifkii muu marin laakiin waa xadiidkii musanifka dariiqiisiina haddana kamuu fogaan ee sheekhiisiibuu kaga soo dhacay ama sheekha sheekhiisii muwaafaqay noqon ama bedel taasba weeye mustakhrajaadkuba ee waxyaalaha ay kuba binaysan yihiin bal marka waxa weeye imanka inagu waktigeenan haddaan isniraahno xadiis bukhaari uu warinayo weriye dee laba siyoodba ama laba dariiqba dee ilaa intii ka dambaysaba iska furnaa lagu warin karayay inaynu imanka sheekhadeennii intan wadno bal sanad haddaan leenahay oo dee weli waa jiraa sanadkii kown oo aan wadno san u wadno aan halkaa bukhaari ka gallo oynu markaa bukhaarina sheekhadiisii oo dariiqiisii aan ku warino xadiiskii waa dariiq mid dariiq labaadna waa jiraayo xadiiskan bukhaari hadduu wariyo waa lala wadaagsaday sheekhiisi inuu ka wariyeyno dee keligii lamu kulmayna dad kale ayaa iyaguna laba kulmay intan iskagaba badhna isagii waxaan soconnaba oon dariiq kale aan warino oo dadkii kale dariiqoodii intan kuma warino hadhow sheekhii bukhaari uuna halkaa nin raawi aan bukhaari ahayn oo kaba warinayay aan xadiidkii intan gaadhno aan bukhaari iskaga soo dhacno sheekhiisii haddii aan taa weynana sheekha sheekhiisii aan kaga soo dhacno inay axaadiisani waa axaadiis mushtaragoo la wada leeyaho cid axaadiis ruuxun la gooni noqday waa wax yaroo kooban waxyaalaha kharaa'ibta ama afraadi waa wax gaara ayay noqono dariiqa mooye dariiq kale aynaan helahayn bal haddaba taas oo kale ayay tahay muwaafaqadu ama bedelka inoo soo socdaa misaal keliyan baa layar kale bedeli doonaaye oo markaa aan sheekha dariiqiisa marno iyada dee isagii baan ka warinay markaan dariiq kala marnan isagii dhexda sheekhiisii kaga soo dhacno waa noocan caalinimaduna ay ka timaado muwaafaqaduna ay kuba sugan tahay muwaafaqada la ydhaha taas baa muwaafaqadu ay tahay mihiya wusul cibaaradu taas weeye macnaheedu miaal eeg miaalkiisu maa qaala ibnu xajar wuxuu hi fi sharxi nuqba oo misaalkaa sharxi nuqba kusoo aragnay misaal kale inooma keenayo rawa lbukhaariyu can qutaybata can maalikin xadiisan buu ka wariyey falow rawaynaahu xadiidkaa haddaan warino min dariiqi bukhaari dariiqiisa aan ka warino kaana baynanaa inaga dhexdeedna waa xaafid ibnu xajar baalo waqtigiisii bay tani suurtagal ahayd xataa intii ka dambaysay dee talaamidiisii way dabaqadu ruux baa ku kordhayey kaana baynana wa bayna qutaybata inaga iyo qutaybo waxay noo dhaxaynaya amaaniyatun sideed ruux walow rawaynaa haddaan warino dalika alxadiida xadiidka ah bicaynin waa cayntiisa wn min dariiqi abilcabaas asaraaj ninka abilcabaas asaraaj laydhaha dariiqiisa aan kaba warino oo can qutaybata qutaybe ka warinaya masalan lakaana baynana waxa dhexdeedna ahaan iyo wa bayna qutaybata qutaybe dhexdii fiihi fii hada alxadiidi sabcatun toddoba shaksi faqad xasalat lanaa waxay noo xasishay almuwaafaqatu muwaafaqa maca albukhaariyi bukhaari aan waafaqnay fii sheekhi sheekhiisii waa qutayba bicayni xadiidka cayntiisa ama sheekhiisa cayntiisii baanu xadiidkii uu ka wariyey aan kaba warinoo waan ku waafaqnoo taasi way noo xasishay maca culuwi lisnaadi iyaday jirto isnaadka sarrayntii cala alisnaadi iley isnaadkii bukhaari gaadhayey uu kala sarreeyo bal kolley misaalka waan soo maray ee laakiin kolley sucubadiisa waa leeyahay oo de waxaan dareemayno taas waxa ay tahay bal imanka xaafid ibnu xajar baale misaalkan uu sheekhu inoo soo dhigtay xaafid axaadiida sanadkiisuu ku warinayay markaa dee asaanidiisii ugu caalisanayd kolkole waxaa la helaya dee inuu to axaadiid uu isaga ismaha bukhaariya isaga iyo rasuulka toban ay u dhexeeyaan taas bal ajzaa buu leeyahay taasoo axaadiistaa toban tobanka ahayd sanadkiisa isagiyo rasuulka ay uga dhexeeyaan dee dabaqadii kama horreysayna tiro ka yar baaba jirtoo sheekhadiisao sagaal bay gaadhayeen asaanidoodii caaliga ahayd bal markaa haddaba wuxuu leeyahay xadiis imanka haddaan warinoo bukhaari wuxuu wariyey bukhaari horta sheekhadiisa waxaa ka mid a qutayba qutaybana waa asxaabtii maalik waana sanadadiisa markay noqoto maalik uu caalisan oo nin keliya udhexeeya imaam maalik kolkol laba udhexeeya haddaba xadiidkii qutayba uu warinayu maalik kaba warinayey xaafid maxajar hadduu islaaho dariiqii bukhaari waa dariiqan saxiixiisa uu ku sheegay sanadkiisuna muqadimada fatxulbaari wuxuu fatxulbaari safxada ugu horeysa ama safxaadka ugu horreya markuu kitaabka bilaabayo ayuu kuba sheegay asaaniidda uu leeyahay dee sanadka haddaad doonato rijaashii waad heli kartaaba tiradan raggan magacyadoodaad soola saari kartaaye hadduu islaaho imanka bukhaari xadiidkaad ka wari isaga iyo markaa qutayba sideed bukhaari ku jira u dhaxaynaya waa toddoba bukhaari ka sokeeya iyo bukhaari ka sideeda markaa ka sagaalaad qutay buu noqonaya maalikna kii tobnaad buu noqonaya haddaba maxaa jira dee xadiidkii dad kaloo la wariyaa jira cumriyeyna cumrigoodii dheeraaday abdilcabaas sarraaj xagga hoose waxa ii taalla waa axadu shuyuukh albukhaari mana jirto taasi bukhaari sheekhadiisa nin kamida weeye bal iyadoo dheeray baan ugu tegi doonaa saabiq iyo laaxiqa bukhaari bay saabiq iyo laaxiq isu yihiin abdilcabaas sarraaj waa nin talaamidii bukhaari iyo muslimba iyagu wax ka wariya bukhaarina hadduu laba boqol iyo lix iyo kontonkii bukhaari dhintay ninkani saddex boqol iyo saddex iyo tobankiibuu dhintay intaasoo sumdood ayuu ka dambeeyey waa konton sinood inka badan ama lixdan sinood wax ku dhow ayuu bukhaari ka dambeeyey ka geeri dambeeyey laakiin waxaa dhacay bukhaari iyadoo min baabi riwaayati lakaabir canila saakir tahay axaadiistu ka wariyay lama garanaye waxyaalo taariikhiya waxaa ku tacalluqsanaa in tilmiidkiisii ka wariyay marka waa bukhaari tilmiidkiisii riwaayada uu ka wariyan waa min baabi riwaayati lakaabir canila saakire laakiin axadu shuyukh lbukhaari taasi iyada wax jira maaha bal haddaba markaa maxaa dhacday abilcabaas wuu cumriyey saddex boqol iyo saddex iyo tobankii buu soo gaadhay waana nin qutaybo soo gaadhay oo waayo toddobiyo sagaashan buu ku dhintay ninkani toddobiyo sagaashan jir isagoo ah qutaybo sheekhii bukhaariyana waa soo gaadhay axaadiis buu qutaybo ka maqlay waa xadiidka cayntiisiibuu kaba maqlay markaa sheekhiisii buu la simaya xaggaa darajadii rutbadii buu la sima haddana waa dambeeyey dambeeyo dee san u tegi doona nin khafaaf la yidhaha bilxusein alkhafaaf oo isaguna markuu saraaj dhintay siddeetan sanood dib usii noolaa ayaa ragga wax ka warinaya ka mid ah sanadkiisiiba caali noqday cimrigiisa daraaddeed toddobiyo sagaashan buu kuba dhintay marka maxaa dhaca haddaan abilcabaas marno abilcabaasna qutaybe ka wariyey nin baa inaga dhacayo bukhaari buu la siman yahay xaggan kalena dad aad bukhaari aan sooba gaadhin bal dee wixii uu isagu dadkiisina aan sooba gaadhi kari lahayn ayaa ninkan laba kulmay maxaa deeta noqonaya halkii qutaybe dariiqii hore bukhaari sideed inoogu dhexeeyey dariiqan qutaybe maxaa inoo dhexaynaya toddoba lix abilcabaas sarraaj kuma jiro maye lix abilcabaas ka sokeeya iyo abilcabaasi sarraaj qutaybana ninka sideedaad buu noqonaya marka maxay noqotay dariiqii aan bukhaari marin uu ka tira yaryahay dariiqii bukhaari maray sheekhiina muwaafaqadu xaggay ka timi qutaybaan kaga soo dhacnay oo qutaybaan kulaba kulanay taas baa muwaafaqo laydhah waana waxyaale ay in badan u ihtimaamaan takhriijaadkooda albadalu bedelkii haddaan muwaafaqada fahamno bedelku waa dhib yaryahay huwa lwusuulu gaadhid weeye ilaa shaykhi sheekhi axad ilmusanifiina musanifiinta mid kamida sida bukhaari oo kale sheekhiisa sheekhiisii halkii hore muwaafaqadu sheekhay hayd kana waa sheekha sheekhiisii oo la gaadho min ayri dariiqi min bikayri dariiqi lmusanifi lagaba gaadho bicadadin tirana lagu gaadho aqala ka yar mimaa low ruwa hadduu ruuxani warinaya xadiidka warinaya min ariiqi min dariiqi lmusanifi canhu can dalika sheekh miaal eeg misaalkaad kusii fahmi misaalkuna waa xima qaala ibnu xajar horaanan usoo aragnay misaalkane kaayaqaca lana waa inuu inoo dhaco dalika alisnaadu isnaadkaasi bicaynihi cayntiisa waa isnaadkii hore min dariiqin ukhraa dariiq kale ila alqacnabiyi isagoo qacnabi lagaba warinayo qacnabina ah sheekhu xagga hoose wuxuu kaba cabiray huwa sheekhu sheekh albukhaariyi ninkan qacnabi cabdillaahi bni waslamata ibnu qacna baa la yidhaha sheekha bukhaari buu sheekh ahaa anuu ma garan karo waxyaalaha uusan u yidhi isagu ma garan karo laakiin waa sheekhii bukhaari bal boqol xadiis in ka badan buu kaba wariyay saxiixiisa waana qutayban in la timado ama min ajali asxaabi malik weeye sheekhiisa weeye laakiin de kolley bal waxaa laga yaabaa halkay arrintu kaba timi waa dee waan yar ishaari doonaa waa ixtimaal laakiin san silayahay laakiin horta qacnabi waa sheekh bal dee iska daa bukhaari iyo abi daa-uud iyo hayaaba wax kaba wariyo sheekhada abi daauudna waa ninka ugu daaweyn ama ninka ugu weyn weeye ugu samid caarisan abi daauud waa aqal markaasba ama raggooda ugu waaweyn buu kaba mid yahay laakiin waa nin wakti dambe dhinto laba boqol iyo labaatankiio asxaabtii maalik raggoodii ugu mudnaa cabdullahi bn maslamata ibnu qacnab bukhaarina boqol iyo labaatan xadiis wax ku dhow ama boqol xadiis wax ka sarreeya ayaa saxiixiisa isagoo le dee cabdullahi bnu maslama kaba warinaya ayuu kuba jira laakiin halkan un baanu sheekh ugu ahayn dee xadiiskani waxa u yidhi haddaba min dariiqin ukhra ila alqacnabiyi can maalikin isagoo maalik kaba warinayo fayakuunu alqacnabiyu qacnabi wuxuu noqonaya fiihi xadiidkan bedelan mid ka bedela min qutaybata qutaybe kaba bedela oo aridu arrinta waxa weeye bedelka iyo muwaafaqadu muwaafaqada haddaad fahamto bedelkana waad fahmaysaa maxay tahay bal bukhaari oo kale imaka haddaan eegno qutayba can maalik waa ka wariya xadiis buu yidhi laakiin xadiidkaas waa kaa aynu muwaafaqa inoo noqday xadiidka cayntiisiun haddii aanu bukhaari qutaybe u mooye qacnabi kaba warin meeshiina qutaybe wuxuu kasii warinayey maalik qacnabina maalik buu ka warinaya labadooduba horta maalik bay kaba wariyeen laakiin mid ahaan bukhaari waa ka wariyey mid ahaanna sheekhiisii haba ahaadee xadiidkan kama warin haddii aan kii sheekhiisa xadiidkan ugu ahaa aan kula kulanno muwaafaqay noqotay laakiin dariiq kalaad maray qutaybe ma hayno cid markaa ka warisay xadiiskii qacnabi cid ka warisaan helay qacnabina maalik buu ka wariyey laakiin qacnabi maanta sheekha bukhaari haba ahaadee xadiidkan sheekh uguma aha xadiidkan bukhaari markaa waxaan kuma kulmaynaa sanadkiisii maalik inay sanadkiisa qutaybu isagu marayay qacnabi ma marahayn marka waxaan kula kulmaynaa sheekha sheekhiisao maanta maalika maalik ayaan kulaba kulmaynaa marka maxay noqotay imanka qutayb qacnabi bedel wuxuu ka noqday qutaybe laakiin qacnabi maanta riwaayo ma laha bukhaari dadka kale agtooda kaba wariyey hadhow bukhaari halkaas kaga soo dhacnayna waxa weeyaan waa maalik oo sheekha sheekhiisa kolley halkay ugaba timidna waxaan filaya ixtimaalka ay ugaba timid qacnabi maanta sheekh uguma aha halkan dee tuu ujeeda markaa sheekha uga ahaadee laakiin bukhaari xadiidkan sheekh uguma aha halka lagu kulmay markaa waa sheekha sheekhiisi waa maalik ee maaha un macnuhu inuu qacnabi sheekha sheekhiisi yahay haddaba taasi hadday dhacdo maxay noqonaysaa inagu sanadkiina weli waa sidii uun caalinimadii oo haddii bal markii hore eeg qutaybe iyo marka xaafid ibnu xajar iyo sideed u dhexeeye bukhaari ku jiro imaam maalikna sagaalba u dhexeeye qutaybe ku jiro taas bay ahayd dariiqii baad marnay oo dariiqii hore abilcabaas sarraaj masalan can qutaybo ruux baa hoos u dhacay halkaasoo martabadii hoos bay uga dhacday dariiq kalead marray qacnabi meeshii soo galay qutaybo waan iskaba dhaafnay haddii bukhaari haddaan dariiqiisii marno sagaal inoo dhaxayn lahaa imaam maalik uu inoo dhaxayn lahaa maanta sagaal baa dariiqii bukhaari inoo dhexeeya laakiin dariiqan qacnabi haddaan marno sideed baa imaam maalik inoo dhaxaynaya ruux baa meeshii ka dhiman oo caalinimadu halkaasay imanaysaa naasilnimo xaggana ayaa caalinimadii ay kaba timi naasilnimadi dariiqii saxiixa kuma sugan markaa taa maxay noqonaysaa qacnabina bedel qutaybu ka noqday sababtu waxa weeye qacnabi baa xadiidkii bedelay qutayba laakiin qacnabi bukhaari riwaayo kuma laha hadduu maanta xadiidkaa qacnabina ka maqlay muwaafaqun bay ahaan layd ee isagaanu riwaayo kuma lahayd maxaa meeshii timi imaam maalik baan kula kulannay dariiqi dariiqii nin buu ka yaryahay sheekha sheekhiisiina weeye markaa bedel baa taa lagu magacaabaa tii horena muwaafaqa lagu magacaabaya hadiyo goorna haddii adee isla kutubta takhriijaadka iminka kitaabkan markaas nasaa-ij ulafkaar ee xaafid muxajar leeyahay oo amaaligiisan uu adkaar uu ku takhriijinayo oo kale oo dee qeyb baa uu ka dhintay kitaabka maalinta salaase oo keliyu markaa yeedhinayo dee maalintiina waa majlis kooban oo korkuu ka yeedhinaya isnadkiisana waa ku yeedhinaya markaa dhowr iyo toban sanadood markuu socday ayuu sheekhu isagoo lix boqoloo majlis yeedhiyey kaba dhintay lixdiina lama wada hayo malaa saddex boqol baa laga hayaa la madbaceeyo saddex jinsiya imika lagu madbaceeyey bal markaas saddex mujalad lagu madbaceeyey taasoo kale haddaad eegto xadiid kastaba kolley waa waxa tadbiiq kaba heli layd iyo dee kutubtan taraajimta dhacdee sida siyar calam nubalaa iyo amtaashi almusaawaatu bale waqtigaygii baa dhacaye musaawaada inoogu joogto allah subxana watacaala calaa اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المساواة waxaan ku jirnay qaybihii caaliga ah ama qaybihii adigu caaligu u kala baxayay marka dee marka hore laba qaybood oo muhimun baaba jiro dee culuwiga mudlaqa ah iyo ka nisbiga ah waxyaalahan iminka inoo socdayna caalimnimada nisbiga ayay waxyaalaha kaba sii farcoomaya ay ahayd bal markaa waxaan soo aragnay muwaafaqo iyo bedel wax lagu kala magacaabo kollay dee aada baan usoo yar suuraynay waana kaba soo hadalay sheekhuna isagoo xaafid ibnu xajar kaba soo noqonaya siaan sharxi nuqba kusoo aragnaan misaalkii uu inooguba soo qaaday muwaafaqada iyo abdaashiiyo umuurahana had iyo goor dadkan dambe waa qarnigii lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad iyo culimmadoodii ayaa cinaayadoodu ay u bateena raggii hore umuurahan waxba ee kalaamkoodi iyo ka hadalkoodi iyo ama isticmaalkoodii waxaasi kuma badnaynba bal markaa laba qaybood baan soo aragno laba inoo hadhsanaa oo iyaguna kuwaas ay iskuwa midka ahaayeen baa halkan sheekhu inoogu sheegayo wuxuu ihi almusaawaatu iyo almusaawaatku istiwaau cadadi lisnaadi isnaadka tiradiisa lakaanshaha ama simanka ay la sinaato weeye min araawi raawiga laga bilaabo ilaa akhiri ilaa dhammaadkii laga gaadhayo maca isnaadi axadi almusanifiina raggii kutubta lahaa ee sida dee sunantii iyo iyo raggii adigu bal kutubtaas lahaa mid ka mida isnaadkii uu xaggii tirada iyo cadadka ay kulaba sinaato oo masalan khaasatan kollay xagga imika muwaafaqada haddii sheekha iyo lagula kulmayay beddelkana sheekha sheekhiisa mustaawaad markay noqotee nin aada u dambeeyana uu nin hore uu la sinaanayo sheekhiisa iyo sheekha sheekhiisana kulama kulmi kare waa sanadka dhammaadkii iyo awaakhiradii unbuu kulaba kulmi karaa si ay musaawaadkani uga yimaadaane waxa ay tahay mustaawaad laydhaa kollayna waa umuuro aada isugu dhowdhow oo aan fahmayno oo imika iskaba sahlan labadaa hore kol haddaan soo suuraysanaye imaam a'immadii kutubtii muhiimka ahayd kaba mida lahaas misaal ahaan saa dee ka soo qaad tirmidi oo kale ayaa xadiis warinayo xadiiskaas marka la eego sheekhiisa ilaa saxaabigii tirada xadiidkaa sanadkiisu lahaa ayaa shaksi kaloo aada uga dambeeyey ayuu kula sinmayaayo intii in leeg baa isagiyo saxaabigii uba dhaxayn ama rasuulkii uba dhaxayn ama ciddii ay kuba kulmeen taas baa mustaawaad lagu magacaabaa misaalkiina muxuu yidhi misaaluhu maa qaala bnu xajar maa qaalahu bnu xajar wuxuu yidhi weeyaanoo kaan yarwiya inuu wariyo annasaa'iyu nasaa'i masalan waa misaal ahaan weeye xadiisan xadiis uu wariyo oo yaqacu uu dhacayo beynahu isaga dhexdiiyo wa beyna nabiyi sala allahu calayhi wasalam fiihi xadiidkaa dhexdiisa axada cashara nafsan koob iyo toban shaksi oo macnaa nasaa-i baaba xadiis warinaya xadiidkaa isagiyo rasuulkii ruux koob iyo toban qof baa u dhexeeya ama shaksi baa u dhexeeya waa sanad aada u naasila marka la eego nasaa-i oo dee asaaniid badan oo isagiyo rasuulka ay afar u dhexeeyaan baa jirta marka koob iyo toban ama toban u dhexeeyaan horta isagaa nusuul badani sanadkiisa ku jira qaalibanna umuurahaasi iyaga waxay kuba yimaadaan oo marka dad badan oo aqraani ay xadiiska kala warinayaan oo isku dee waqti ahaa ama isku dabaqa ah ay kala warinayaan misaal ahaan xadiidkii qul huwa allahu axad tacdilu thuluth alqur'aan bal riwaayaadkiisii uu lahaa mid ka mid a oo nasaa-i iyo tirmidi labaduba ay wariyeen iyaga iyo rasuulka toban baa u dhexeeya toban dhan baa u dhexeeya tobankaa waxaa ka mida lix taabici baa ka mid a lix nin oo taabiciintii ka mida ayaa ku jira haddii halkaasoo kale taabici keliya gala say dee asaaniindoodii afarta ahayd raggan dambe ee kula sidmay umuurahaas inna kulamay sidmeen umanay soo dhowaadeene markii iyaga xaggooda nusuul dheeri badani ka dhacay sanad naasila ay wax ku wariyeen raggan kalena ay heleen rag dee mucamariinoo ama cimrigoodu dheedhaarayo adigu sanadkoodu caali yahay tii baa keentay markaa in nin boqolaal sinood ka dambeeyey uu kulaba sinmo haddaba taasoo kaleba uu leeyahay isagii rasuulkiibaa koob iyo toban u dhaxaynaya fa yaqacu lanaa markaa waa inoo dhacayaayo daalika alxadiidu xadiidkaasi bicayni cayn ahaantii biisnaadin aakhare isnaad kaloon kii nasaa-i ahayn nasaa'i hadduu maro aad buu intaa uga badnaanayaa ee isnaad aan nasaa-i mar ahayn ayaa wuxuu inoogu dhacayaa oon ku warinaynaa iyadoo baynanaa wa bayna anabiyi sala allahu calayhi wasalam innaga iyo rasuulka ilaahay uu noo dhexeeyo fiihi fii hada alxadiidi axada cashara nafsan koob iyo toban ruux fanasaawi waxaan la sinaanaynaa annasaa'iya nasaa'i baan la sinaanaynaa min xaysu alcadadu xagga tirada marka la eego ayaan kulaba sinaanaynaa taas baa musaawaad lagu magacaabaayo ee waa arrin iminka tan fahamkeedu aada u sahlan yahayoo nin saaxaaf ibnu xajar oo kawada ka mida ama sheekhyadiisiiyo taas ayaa wuxuu sanadkiisii xaggii tirada kula mid noqonaya sanad nin musanif oo kaba horreeyey sida nasaa-i iyo tirmidi oo kale uu kaba horreeyey ayuu xaggii tiradii kula mid noqonayaan marka waqtiyadaa hore balxaafid ibnu xajar sheekhadiisii iyo dabaqada isagana kolley waa yar suurtogelaysa marar xadiidka naftiisaaba kolkol lagulaba sameeyey sida xadiidka qolhu wallahu axad oo kale laakiin kolley inta badan waqtiyadaa markii lasoo gaadhay waxay mutlaqulcadadun in la helo xadiid nasaa-i iyo rasuulka ay toban u dhexeeyaanoo xadiid iyaguna kale iyaga iyo rasuulka ay toban uma dhexeeyaan inagoon xadiidkan cayntiisa la ictibaarin walow musaawaadka asalkiisa uu ahaa xadiidkanna xadiidkan cayntiisana la ictibaarinayay bal taas baa markii dambe oo xataa xaafid ibnu xajar dee malaha waa imaka ajzaa buu leeyahay dee mooyi imaka weli in la hayo ee ay axaadiistiisii uu toban tobanka isagiiyo rasuulka ay u dhexeeyeen kuba ururiyo arbiciin sidaasa waa leeyahay malaha way arkeen baan filayaa shaakiriyana toban xadiisoo kuwaasoo jus isagu uu ku ururiyeyna waa leeyahayoo bal waqtiyadoodii taas baa suurto gelaysay dee nasaa-i oo ilaa dhowr boqoloo sanood u dhexaysayna waa kaasoo kaleo isagii rasuulka intan baa uga dhexeeyay taas baa musaawaad lagu magacaabaa laakiin kolley waxaa musaawaadkaa keenaya sanadka ninka hore musanifkaa naasila hadduu sanadadiisii caaliga ahaa ama dhexdhexaadkaa yahay inna lagulama silmeen oo nin aada uga dambeeyey kulama silmeene nusuul isagaa xaggiisa ahaaday ayaa kan caalinimadiisu ay kaba timi almusaafaxatu kii afraadna waa iskacanqaadkii ama musaafaxo waxay la odhanay ay ku magacaabayeen hiya iyaduna waxa weeye musaafaxadu istiwaau cadadil isnaadi isnaadka tiradiisa simankiisa uu sinmo oo min araawi raawiga laga bilaabo ilaa waxa weye akhiri sanadka dhammaadkii laga gaadhayo maca isnaadi tirmidi axadi almusanifiina raggii musanifiinta ahaa ardaydoodii mid ka mida isnaadkiisii uu lahaa uu la sinmo taas baa laydha wasamiyat waxaana loogu magacaabay musaafaxatan musaafaxatan waxaa loo yidhi lianna alcaadata caadadii jarad waxay ku dareertayba ay ku soo tagtay filghaalibi inta badan waa bilmusaafaxati iskacanqaad bayna man talaaqayaa laba shaksi oo kulmay way iskacan qaadayaan oo way isa salaamayaan oo taas baa caado ostan baa noocan musaafaxo loogu magacaabay oo dee ruuxii wuxuu la mid noqonayaa ama shabee si wuxuu la kulmaybaa musanifkii oo uu gacan qaaday ayuu lamid ayuu oo kalu ka dhignaanayaa suuradanna waa tii hore unbaa dabaqo ku daraysa ama shaksi ku daraysa oo haddii tii hore ninkan markan dambe yimi iyo musanif musanifiintii ka mida sanadkoodii uu xaggii tiradii isku leekaaday oo haddii nasaa-i xadiid uu toban isagiiyo rasuulka ay uba dhexeeyeen dee tobankaa waa taa waa la helayaa baan yidhi oo xadiidkaan magacownayba waaba toban tirmidna waa saasoo kale walow asaaniidoodu afarna uu kuba badan yahay oo tirmidi dee afarna uu kuba badan yahay nasaa-ina waa ku badan yahay bal tirmidi xadiis baa jira keliya oo thulaasi ama saddex isagiiyo rasuulka ay uba dhexeeyaan kadna toban bay noqdeen waa sanad aada u hooseeyo aada u naasila haddaba markaa iyadoo hadduu dee toban ahaa uu musani ninkan kalee dabadii yimi ee maanta musaawaadka dee isagii tan xaggiisa ay kaba dhacdayna ay toban isagiiyo rasuulkii u dhexeeyaan waxay taasi ka dhignayd wuxuu la siman yahay ninkii musanifkaa iminkase musaafaxadu maxay noqonayaan haddii isagiiyo nasaa-i iyo rasuulkii misaal ahaan toban ay u dhexeeyeen xaafid ibnu xajarna tii hore isagiiyo rasuulkii toban ay ugu dhexeeyeen maanta kan musaafaxada lagu magacaabayo xaafid ibnu xajar iyo rasuulka ilaahay koob iyo toban baa u dhexaynaya nasaa-ina toban buu ahaa ruux buu la dheeryahay markaa ruuxii muxuu la sinaanayaa ardaygiisii dadkii la kulmuu la sinaanayaa oo dadkii la kulmay dee marka sanadkoodii nasaa-i lagu kordhiyo koob iyo toban buu noqonayay markaa isagii si wuxuu noqdayba si wuxuu nasaa-i arkay la kulmuu gacan qaaday buu noqday taasna musaafaxay yidhaahaan waana umuuraha dee iska yar cilmiga kollay mulaxdiisa kaba mid ah maaha cilmiga usuushiisii iyo waxyaalihii dee si muhimka ahaa maaha ee waxyaalaha mustadarafaadka cilmiga laguma tiriyo raggii muta-akhiriintana ay afartan qayboodba ay u cinaayoodeen aadna waxaa u badsadood arkaysaa misi tahdiibulkamaalkiisa waa kitaab taraajim laakiin markuu raawiga tarjamaynayu dariiqiisa waxyaalihii lagu wariyey soo dhigtaa markaasuu cibaaradan ma fawaafaqnaa ma fawqaca lana badalan iyo fawaafaqnaahu biculuwin iyo waxyaalo saasa siyar calam nubala baa isna badsada dahabi oo kale markuu taraajimta dhammaadadeeda bal xadiis dariiqa uu ninka uu tarjamaynayo lagaba wariyo dariiqiisa uu ku wariyo uu sanadkiisa kuba warinayo ayuu isaguna cibaaraadkan ay kuba soo noqnoqotaa xaafid ibnu xajar baa sida takhaariijtiisa sida takhriijka adkaar oo kale aad iyadna ay uguba badan tahay welibana waxaad kutubtaa ku arkaysaa iyagoo kol odhanaya fawaafaqnaahu binuzuul ama fawqaca lana bedelan naazilan oo waxa badan markay muwaafaqo iyo bedel idlaaqayaan marka caalinima jirto si aan marka horeba u inoogu soo sharxan ku soo aragnay laakiin hadday dhacdo iyaday muwaafaqa tahay dariiqii sheekhan musanifkaasa bukhaari oo kala maray iyo dariiqa aan isaga marin markii hore ruux bay isdheeraayeena ay siman yihiin oo kale muwaafaqaday u ihtimaami jireen ta caaligaa bay haydee taa nafteeda ama uu kani uu kaba sii tiro badan yahay magacii muwaafaqa waa jiraya walowtay u ihtimaamayeenee miisada gaarkaa ay siinayeen aanay ahaynoo iyagaad ku arkaysaa iyagoo le fawaafaqnaahu binuzuul ama fawqaca lana bedelan naazilan oo kale oo kolkol iyadoon caalinima jirin baaba magacii ay iskaba isticmaaleen bal umuurahan haddaba afartii tacriifkoodu kaa weeye alculuwu bitaqadumi wafaati raawi caalinimadii iyadu kaba imanaysay raawiga geeridiisa horrayn ay horraysay oo nin kaleoo isaguna xaggii sanadkii ay wadaagsanayaan uu muddo dheer ka geeri horreeyey caalinimada xaggaa ka timaada wa mihaaluhu maa qaalahu nawowiyu mihaalkiisu waa wixii nawowiyihi taqriib famaa arwiihi waxaan warinayo can halaatatin saddexaan ka warin can ilbayhaqiyi isaguna markaa ka saddexaadba dee bayhaqi markaa uu kaba warin bayhaqina can ilxaakimi ayaa aclaa ka sarrayn min an arwiyahu inaan wariyo min halaatatin saddex saddexdu haddamaha saddex shaksi uu marka wada maqlay ee waa saddex istaba yaaloo dee midba mid kaba warinayo can abibakrin markaa ka ugu dambeeyaana uu ka warin can abibakrin bni khalaf can ilxaakimi bitaqadumi wafaati ilbayhaqiyi sababtuna waxa weeye bayhaqi geeridiisa horrayntay horraysay can ibni khalafin ina khalaf uu ka geeri horreeyey waa umuuro adigu tanna waa furuucdii caalinimada waa caalinimo nisbiya xaggii tiradii lama kala badnaba ee waxa weeyaan laba nin baa nin wax ka wada warinaya ama sheekh bay wax ka wada warinayaan labadoodii sheekhan wax ka wada wariyey ayaa kala geeri horraynaya mid baa dhimanaya kii kalea muddo dheer dabadiisiiba noolaanaya ee kan dambe ee dib usiin ee muddo sii noolaaday dad badan oo xataa kaasi markuu dhintay aan jirin ayaa la kulmayoo wax ka warinaya kaasee dee ninkii berigii hore kaba maqlee soo gaadhay mooyaane dadka kani intuu noolaa yimi iyagu waxba kama warin karaanoo waa inay waasida uun kaba wariyaan haddaba labadii sanad iyagoon kala tiro badnayn ayaa kaa geeridiisu horraysay heedee waxa weeyaan laga yaabo dad kan dambe laba kulmay inay waasida kaga wariyaan mooye si kale aanay uga warin karahaynoo hadday dee kolle aanay ugaba warin karahayn taas baa sanadkiisu ka caalisanya oo labada raawi ee isku sanadee isku tiro ah xagga marka la eego sanadkoodu isku cadad yahay ayaa haddana hadday kala geeri horreeyeen kii hore ee dee waqtii hore dhintay dadkii waqtigaa hore ka maqlay mooye cidda baanay u suurtogelin inay kaba maqasho sanadkiisii bay ku tirinayaan inuu sanad caaliya yahay oo sanadkaasi uu caali yahay misaalkanu inoo soo dhigtayna dhawoy kutubtiisa dee aada buu bayhaqi wuxuugaba wariyaa xaakimna waa ka wariyaa bayhaqina sheekh tilmiidkii xaakim buu ahaayo aad buu wuxuuga wariyaa xaakim ugaba wariyaa waa sheekhadiisii raggii ugu ahamsanaa uguna badnaa xagga marka la eega waxwarinta uu wax kaba wariyo guud ahaanna bayhaqi iyo dee waxa weeyaan afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd taas bay ahayd nawowina dee waa dambeeyey oo lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijrada saddexdaa qarni iyo siyaadadaas baa u dhaxaysa markaa marka uu dee wax ka warinayo welibana dee waa sanad caaliya bal markaasoo sare ayaa dee waxaa isaga iyo bayhaqi u dhaxayn kara saddex ruux saddex ruux baa u dhaxayn kara bal markaa bayhaqina xaakim buu kaba warinaya haddaba waxaa kaloo iyadna bayhaqi laba siman nin abibakar ibnu khalaf laydhaha isna xaakim wax ka wariya kaa naftiisa nawowi hadduu islaa wax ka wari saddex baaba u dhaxayn kara waa inta ugu yar ee u dhaxayn karta abibakar ibnu khalaf dariiqiisa hadduu wax ku wariyo labada ninna bayhaqi iyo abibakar way siman yihiin oo xaakim bay labadooduba wax kaba wariyeen laakiin maxaa jira bayhaqi baa ka geeri horreeyey ninkan kale ina khalaf la yidhaaho oo kani uu ka dambeeyey oo mudduu kaba dambeeyey dee kol haddii imika ay jirtana caalimnimo ka imanaysa taqadumu wafaati raawi iyadoo hadda tiradii uu ku gaadhayay xaakim mid kastaba eeg xaakim mid uu ku gaadhaya ay simantoo saddex may afar ruuxuna ay noqon bayhaqi iyo saddex ka sokeeya ama abubakar ibnu khalaf iyo saddex ka sokeeya haddana marka la eegee la ictibaariyo inuu bayhaqi ka geeri horreeyey dariiqa bayhaqi baa ka caalisan dariiqa abubakar ibnu khalaf ayaa ka caalisan tiradna meeshii ma jirto isma dheero tiro tiradii way ku siman yihiin caalimnimada halkani waxa weeye maaha tii xagga qilat alcadad kaba imanaysay ama sanadka tiradii soo yar kaba imanaysay marka mid kale oo kani kuba imanayo loo eegee waa mid ka imanaysa xagga geerida horreysa oo kaa geeridiisu horreysay ayaa ka caalisan oo sanadkiisu ka caalisanaanaya dambe dee dad badan oo dabadii ninkaa hore yimi oo bal aan sooba gaadhin ay wax ka warinayaan ee la laba kulmay ka ayaa ka caalisanaanaya markaa san buu sheegayaa misaalka uu inoo sheegaya ay tahay alculuwu bitaqadumi samaac waa kii ugu dambeeye waa caalinimo ka imanaysa maqal horrayntii oo laba nin ay bitaqadumi samaaci maqal horrayntii min asheekhi lagaba maqlay ayaa dee macnuu waxa weeyaan sheekh keliya ayaa dee dad ay la wada kulmeen axaadiid kala duwanna ay ka wada wariyeen markaa eeg xaggii sheekhii way ku siman yihiinoo dee kana wuu ka maqlay kana wuu ka maqlay laakiin mid baa waqti hore kaba maqlay midna beri dambe ayuu kaba maqlay kaa samaaciisu horreeyey ayaa ka caalisan kan samaaciisu dambeeyey waana sheekh keliya un hadda eeg oo laga wada maqlayo sanadkii tiradii waa isku mid uun laakiin kaa samaaciisu horreeyey ayaa ka caalisan kan samaaciisu dambeeyo kaba caalisan isagaana taa si yar sheegi doona oo inoo sii misaalin doona ay faman samica ninka maqla minhu sheekha mutaqadiman xaaliya isagoo horreeyay oo kii kale ka horreeyey kaana wuxuu ahaanayaa aclaa mid ka sarreeya sanad ahaan minman samica ruuxii maqlay minhu min ashaykhi bacdahu raawigaa mutaqadimkaa dabadii ka maqlayba misaaluhu misaalkiisu waxa weeye an yasmaca inay maqlaan shakhsaani laba shakhsi min sheekhin sheekh keliya ay wax ka wada maqlaan wasamaacu axadimaa midkood maqalkiisu mundu sitiina sanatan lixdan sanood waqti laga joogo ayaa samaaciisan yaa matalan waalaakharu ka kalena mundu arbaciina sana waa afartan sanood waqti laga joogaa maqalkiisu yahay wa tasaawaa waxa sinmay